إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaad dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dowladda federaalka ah ayaa magaalada garbaharey ee gobolka geda ku xirxirtay odayaal taabacsan maamulka la baxay jubbaland darawallada kaxeeya gaadiidka ah isaga kala goosha muqdisho iyo gobolka shabeellada dhexe ayaa ka cabanaya isbaarooyin xaddhaaf ah oo ay sheegeen in badankooda ah ay u yaalaan maamulka la baxay hirshabeelle dowladda ethoobiya ayaa xirxirtay qaar ka mid a dhakhaatiirta ka shaqeeya isbitaallada ku yaal dalkaas xilli dhakhaatiirtu ay ka cabanayaan mushaar la'aan dowro diini ah ayaa magaalada kunyabarrowe ee gobolka shabeellada hoose loogu soo xiray howlwadeennada maktabka sakawaadka ee walaayada khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay dalka ethoobiya ciidamada ah dowladda suudaan ayaa qabsaday magaalooyin muhiim ah iyadoo kooxda r s f ay duqaymo ka geysteen gobollo kala duwan oo ka tirsan dalkaas ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lix iyo tobanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan afar iyo tobanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxa ay saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen gobolada banaadir iyo sidoo kale shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday inta u dhexaysa degmada dayniileh iyo deegaanka ceelshaalleh ee duleedka magaalada muqdisho qaraxan ayaana si gaar ah wuxuu u haleelay gaare cabdibila ah khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana ka soo gaaray askartii la socotay iyadoona uu burburay gaarigii cabdibilaha ahaa ee qaraxa lala egtay dhanka shabeellada hoosena xalay rag ka tirsan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toos ah waxay ku qaadeen saldhig askarta shisheeye ay ku leeyihiin degmada qoryooley ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ee duulaanka ku jooga degmada qoryooley ayaa waxay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhawaqa risaasta ayaa laga maqlayay difaacyada ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeyaha welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu leegyahay dowladda federaalka ayaa magaalada garbaharey ee gobolka gedo ku xirxirtay odayaal taabacsan maamulka la baxay jubbaland faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim
maalintii shalay waxaa magaalada garbaharey ee gobolka gedo shir ku qabtay odayaal taabacsan maamulka la baxay jubbaland kaas oo ay sheegeen in ay kaga soo horjeedaan dhamacya gurcan oo ay dowladda federaalka ka wado gobolka gedo intaas kadib dowladda federaalka ayaa weerar ku qaaday odayaashaas iyadoona xabsiga dhigtay waxaana mid ka mid a odayaasha oo xabsiga ka baxsaday oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in ciidamada dowladda federaalk ay u geysteen jirdil xoogan iyo tacadiyaad kale isagoona xusay in ay iska difaaceen maadaama odayaashu qaarna hubaysnaayeen balse laga awood horoonaaday si kastay ahaataba muddooyinka ugu dambeeyey waxaa gobolka gedo ka taagnaa xisado xoogan oo cirka isku shareeray kuwaas oo u dhexeeya maamulada jubbaland iyo kan dowladda federaalk ee ka wada taliya gobolka gedo iyagoo isku haysta maamulitaanka gobolka gedo iyadoona dagaallo khasaare dhaliyey ee marar kala duwan ay ku dhex mareen gobolka darawallada kaxeeya gaadiidka xamuulka ah ee isaga kala goosha muqdisho iyo shabeellada dhexe ayaa ka cabanaya isbaarooyin xaddhaaf ah oo ay sheegeen in badankooda ay u yaalaan maamulka la baxay hirshabeelle cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya
wadayaashan gaadiidleyda islamarkaana ka shaqaysa inta u dhexaysa magaalada muqdisho iyo gobolada dhexe ayaa ka cabanaya canshuur xaddhaaf ah oo ay la socoto jirdil iyo xabsi uuna kusoo rogay maamulka isku magacaabay hirshabeelle qaar ka mid ah wadayaashan oo warbaahinta u sheegay in isbaarooyinka looga qaado lacago u dhexaysa saddex boqol ilaa toddoba boqol oo dollar saasoo ay tahayna aysan haysan nabadgelyo ay jidkaasi ku maraan waxay ku dhawaaqeen gaadiidleydan shaqo joojin iyaga oo sugaya in wax laga qabto jidgooyooyinkan ay sheegeen in ay u yaalaan maamulka uu hogaamiyo cali guudlaawe islamarkaana lagu jirdilo laguna dhibaateeyo gaadiidkooda maamulka hirshabeelle gaar ahaan isbaarada u taalla ceelcadda ilaa raagacelle waxay naga qaadaan lacag ku dhow saddex boqoloo dollar ayaa haddana qashqashaad iyo mataqaan dhibaato ay mataqaanaa ay lacagta go-aanbaag saddex boqol shan boqoloo dollar waay marka bijiga waay ti amkana waa toddoba boqoloo dollar hadda baawurtayn waa wada dhignay badeecadii magaalada muqdisho ka imaan jirtay way xayiran tahay annaka looraan qaadnaa dadaan qaadnaa loorka aan qaadna markaa isku dhufanno oo ninkii la yidhaaho iisheeg aan gargaraacnay oon gaadiidkii shidaalkiisii isbaaradii wixii aan ku darnay waxba waa noogu soo rida annakaa dee nogula yeesha markaa xamar ka baxan dhibaatadaas waxaa nugu haayana waxaa waa maamulka hirshabeelle midaan annagu wax u baqandika weynahay noqotay waxaan qaadi weynahay noqotay dhaqanku dhaqan megafoon noqday jirdil iyo dhibaataa noola geestaa dilaa noola geestaa dhacaa noola geestaa haddaan ceel macaan ka gudubna ushinuul ku bilaabaan ku galnaa ilaa meeshaan u wadna abootadaa lacag ka wacanta leedahay waxaan wadana inta naga leedaan cabashadan ayaa kusoo aadaysa xilli dhowaan ay cabanayeen gaadiidleyda qaybaheeda kala duwan ee ka howlgasha magaalada beledweyne kuwaasi oo maamulka hirshabeelle ku eedeeyey in jidadka magaalada beledweyne ay burbursan yihiin dowladda ethoobiya ayaa xirxirtay qaar ka mid a dhakhaatiirta ka shaqeeya isbitaalada ku yaal dalkaas xilli dhakhaatiirtu ay ka cabanayaan mushaar la-aan haysataa faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed sheekh cali waxaa maalintii shalay waddanka etoobiya ka dhacay banaanbaxyo ballaaran oo ay dhigayeen inta badan dhakhaatiirta ka howlgala cisbitaalada ku yaala waddankaas kuwaasoo ka cabanaya in dowladda etoobiya aysan siinin wax mushar ah iyagoona dhanka kale ku dhawaaqay shaqa joojin sawiro lagu baahiyey baraha bulshada islamarkaana ay soo qaadeen warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha gudaha waddankaas ayaa muujinaya qaar ka mid a cisbitaalada ku yaala waddanka etoobiya oo albaabada la isugu dhuftay xukuumadda disaaba ayaa kacdoonka ay sameeyeen dhakhaatiirta uga jawaabtay inay xabsi ay dhigto qaar badan oo ka mid ah dhakhaatiirta hay-adda waxaa loogu yeero amnesty international ayaa qoraal ay soo dhigtay baraha internetka waxay fariin ugu dirtay dowladda etoobiya iyadoona ugu baaqday inay soo diyeyso dhammaan maxaabiista ay xireen waddanka etoobiya dhaca qaaradda afrika ayaa la daalow dhacaya dhaqaale yaro bahasan taasoo go-an tahay in dalka sanadihii lasoo dhaafay uu cagaha kula jiray dagaalo sokeeye ilaa iyo haatanna jabhado hubaysan ay ka dagaalamayaan gudaha waddankaas kuwaasoo hadaafta ay uga ilmayaan ay tahay sidii ay u laali lahaayaan dowladda uu hogaamiye abiy axmed dowra diini ah ayaa magaalada kuunyo barow ee gobolka shabeellada hoose loogu soo xiray howlwadeenada maktabka sakawaadka ah ee walaayada warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar dowradan oo socotay muddo shan iyo toban maalmood oo xiriir ah ayaa waxaa maalinta shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada kuunyobaro ee gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid a howlwadeenada maktabka sakawaadka ee wilaayada waxaana gabagabada dowladda ka soo qayb galay culimo waxgarad iyo waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan sheekh fuaad maxamed khalaf oo ka mid ah mas-uuliyiintai culimmada ka hadlay xafladda lagu soo xiriyey dowladda ayaa isdultaagay mowduuc muhiim ah kaasoo ah allah ka cabsiga alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala markuu noogu yeedhay biismi aliimaan yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah tan koowaad waa taqwa allah waa jimaacu alkhayri kullihi wey hadda meesha musiibada muslimiinta ay ka haysato haddaan muslimiin nahay taqwadeennaa yaraatay taqwada in afka laga yidhaahdo waa shay fudud wey laakiin taqwadu markii ay ficil ay noqoto dad badan waa ku adkaanaysaa sidoo kale guddoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose ahna suldaanka beesha ciroole ugaas maxamed ibraahim nuur ayaa ka mid ah martida ka soo qayb gashay munaasabadda xiritaanka dowladda loo qabtay howlwadaanada maktabka sakawaadka ee gobolka shabeellaha hoose isagoon la dardaarmay ragga dowladda loo soo xiray bas aad la socotaan dad waxaad ku leeyahan hadda meeshaan kala kulmahaynaa waa raggii mujaahidiinta ahaa shaqada badnaa ee maktabkii sakawaadka ahaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran soo dhoweyntiina iyo yeeridda aad nooga yeerteen ilaaha mahad oo dhan iska leh ikhwa intaa kadib adinka oo habeen maa ladala taagan yahayn waxaan idinka rabaa inaad ajar xisaabsataan shaqada aad wadaan waa camal jihaadi ah oo nin walba meel ugu soo aaday meesha idinku soo aaday in ilaahay aad ugu ajara guursataan aakhiradiina aad ku ilaabsataan jannan ilaahay aad ugu guurataan qaar ka mid a raggii ka faa'idaystay dowladdan ee ka socday maktabka diiwaanka sakawaanta ayaa dhankood hadlay waxayna ka warbixiyeen duruusta ay dowladdu ku qaateen iyo sida ay u faa'iidaysteen anigoo ka mid a insha allahu tacaala arday ka koobnayd waxbarasho muddo taqriiban shan iyo toban beri oo aan baranaynay insha allahu tacaala waxaana ka socday khaasatan aniga degmada afgooye waxaana igu heliyey dad badan oo haddii laku degmooyinka gobolka ka kooban ay ku jireen insha allahu tacaala waxaan halkan ka faa'idnay faa'ido aan lasoo koobi karaynin waxaan ugu mahadinaynaa maktabka sakada oo soo diyaariyey guud ahaan hawshan ugu dambeyn sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa soo xiray dowladda wuxuuna xafladda ka jeediyey dardaaran muhiim ah oo ku saabsanaa ilaalinta ammaanaadka awalan ilaahi subxana wa tacala aan u mahadnaqaynaa nicamkiisa faraha badan oo dusheena ku galadaystay waxaan rabaa dhowr kelimood maadaama hadda maanta khitaamka la joogo juhdi badan laydinku bixiyey waxaa laydinku bixinaya waxay ahayd shaqada oo laidin idmaday inaa ka soo dhalaashaan inaan nafteyda iyo naftiina masahay aan uga dhigo waxaa ugu horeeyo waxaan la daarmahay kow xifdulammaana ammaanada waa camaasha lahaayo ogaada qeybay ka tahay waxaa kaloo ammaanada ka mid ah ilahi subxana wataala takaaliifta una saaray ammaanaday ka mid tahay inaan ilaahay uga dhowaanno sifaadka mu'miniinta ay leeyihiin waxaa ka mid ah oo ilahi subxana watacaala qur-aankiisuna uu ku sheegay fi suurati almu'minuun uu ku sheegay waaladiina hum liamaanaatihim wa cahdihim raacuun waa sifaadka dadka muslimiinta ay leeyihiin mu'miniinta ay leeyihiin ammaanadooda iyo ballamahooda way ilaalin jireen adeegayaal diimeed atiin ogaada waxaa la rabaa diintana in loo adeego oo dadka jahli laga saaro oo tawxiidka dadka laga saxo oo dadka shirki looga digo oo dadka diinta ilahi subxana watacaala waxaan la jeclaysiiyo oo dacwada iyo khayrka laga shaqeeya laga qayb qaataa la rabaa idinkana waxaa idinka rajaynayna insha allahu tacala shaqada dee laydin diro isbedel weyn saaxada in lagu arko ya shalay meesha aad joogteen maanta ha joogina insha allahu tacaala maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa marar badan sidan oo kale dowladdiina u soo xiray qaar ka mid ah howlwadaanada sakawaadka taasoo loogu golleen yahay sidii sare loogu qaadi lahaa wacyigooda diineed khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay dalka ethoobiya farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya shilkan gaari oo geystay khasaaro kala duwan ayaa maalintii shalay ka dhacay deegaanka sananduugo ee galbeedka hararge oo hoostaga ismaamulka oromada waxaa halkaasi ku dhintay ilaa iyo kow iyo toban ruux sida ay warbaahinta gudaha dalka itoobiya soo warinayso halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen shan iyo labaatan ruux oo kale wararka ayaa sheegaya in gaariga shilka galay uu kasoo ambabaxay magaalada waldiya ee xarunta gobolka woolow kuna sii jeeday magaalada masalle ee galbeedka hararge gaariga shilka galay oo ahaa mid rakaab ah ayaa waxaa saarnaa afartan iyo laba ruux iyo agabyo kala duwan oo ay wateen dadka uu gaariga la rogmaday ma ahan markii ugu horreysay oo lasoo tabiyo dhacdooyinka la xiriira shilalka ka dhaca gudaha dalka itoobiya dhowr mar ayaa waxaa sidan oo kale gawaari kula qalibmay dad ku socdaalayay waddooyinka mara halkaasi kuwa oo dad badani ku dhinteen halka kuwo kalena ku dhaawacmeen bishii aynu soo dhaafnay ayay ahayd mar sidan oo kale ku dhowaad labaatan qof ay ku dhinteen shil gaari oo ka dhacay magaalo ku taalla gobolka walayta ee koonfurta dalkaasi itoobiya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamadaha dowladda suudaan ayaa qabsaday magaalooyin muhiim ah iyadoo kooxda r s f ay duqaymo ka geysteen gobollo kala duwan oo ka tirsan waddankaas magaalada alfaashir ee waqooyiga gobolka daarfuur ayaa xalay la kulantay duqaymo culus oo ay fuliyeen kooxda r s f iyagoo madaafiic ku garaacay xaafadaha ay ku sugan yihiin dad shacab ah ciidamo kala taabacsan dowladda suudaan iyo xogagga r s f ayaa sidoo kale waxa ay ku dagaalameen magaalada umudarmaan iyadoona ciidamada suudaan ay sheegeen inay la wareegeen magaalada halqawi iyo sidoo kale ankush tan iyo isbuuciina dhaafay maleeshiyaadka r s f ayaa weeraro xoogan waxa ay ka geysanayeen magaalada dekedale ee boorta suudaan duqaymahaas oo ay ku beegsanayeen xarumaha danta guud ee uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dalka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta